munaasabadan oo ahayd mid heerkeeda uu aada u sarreeyey islamarkaana ay kasoo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xubno ka socday golaha wasiirada iyo sidoo kale xubno matalaya baarlamanka labada aqal iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay wafdi ka yimid dhinaca turkiga ayaa maanta lagu qabtay dekadda weyn ee magaalada muqdisho ujeeddada munaasabadan ayaa waxay ahayd in lagu soo dhoweeyo markab muddo saddex isbuuca soo socday oo saxmin ka samayn doona qaar ka mid a xeebaha soomaaliya oo dhinaca shidaalka baari doona ugu horreyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalka cabdirasaaq cumar maxamed waxaana uu ugu horreyn sheegay geediga maanta markabkan lagu soo dhoweynayo halka uu soo maray waxa uu sidoo kale u mahad celiyey xubno ka socday dowladda federaalka ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta qaar ka mida dowlad goboleedyada oo munaasabada joogay oo ah sahminta shidaalka wuxuu ahaa geedi dheer geedigaasoo marxalado badan oo kala gedisan soo maray waxaa nasiib aan u yeeshay in marxaladii bilowga ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sanadkii laba kun iyo saddex-iyo tobankii waxaa haddana sharaf iyo farxadii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladii u dambaysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horreysay oo maantan halkan nooga dhacayso intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay markabkan sida aad la socotaan iyo sida ahamiyad gaara ay ugu leeyahay labada dalba waxaa ka garan kartaan markuu soo baxayay waxaa soo gelbiyey lix markab oo saddex ka mida ay ahaayeen maraakiibta neefiga ama difaaca saddex markabka oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo sablayga iyo logistikiska u siday marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambaysay td sismic waxa keliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre oo munaasabadda hadal kooban ka jeediya ayaa waxa uu yidhi soomaaliya waxay dhinac iska dhigaysaa waxyaabihii la xiriiray fakriga iyo shaqala-aanta in badan haysatay bulshada soomaaliyeed isagoo dhinaca kala tilmaamay in haatan cagta la saari doono waddadii guusha iyo barwaaqada sida uu hadalka u dhigay
waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhaba u bilownay sahankii iyo geedigii lagu carraabin lahaa gaajada iyo faqriga waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idankiis faqriga waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysanno khayraadka ilaahay dalkeena dhigay marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heestii ahayd la caraabi gaajo caydh xoola laga dhaqay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabadan hadal dheer ka jeediyey ayaa waxa uu ka warramay halka arrintan ay ka soo bilaabatay heshiiska ay galeen labada dal ee turkiga iyo soomaaliya waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday madaxweynaha kaalinta turkiga soomaaliya uu ugu jiro isagoo ka soo bilaabay dowrkii madaxweyne ordogan iyo safarkii uu ku yimid soomaaliya sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii xilligaas oo dalka ay ka jirta majaaco ballaaran haatanna waxa uu sheegay in turkiga soomaaliya uu kala shaqaynayo arrimaha horumarinta iyo sidii soomaaliya ay isugu filnaan lahayd magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacbiga iyo dowladda turkiya iyo hoggaankeeda mudane rajab dayib erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraadid soomaaliya amaa laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyo soomaaliya
dhinaca wafdiga turkida ka socday waxaa munaasabadan ka hadlay wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka turkiga oo soo gaaray maanta magaalada muqdisho waxa uu sheegay dalkiisa inuu soo dhoweynayo sida soomaaliya uga shaqaynayaan iyadoo labada dal haatan ay u muuqdaan inay si weyn isaga kaashan doonaan arrimaha shidaalka arrintan ayaa waxay tahay midda loogu hadal hayn badan yahay magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya iyadoo saacadihii ugu dambeysay hadalhaynta munaasabadan iyo weliba tallaabadan dowladda federaalka ee soomaaliya ay qaaday si weyn looga dareemayay goobaha dadku ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale baraha bulshada cabdilcasiis barrow v o a muqdisho